dagaalkan u dhexeeya ciidamada puntland iyo kuwa dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa saake mar kale ka qarxay tuulooyin hoostaga deegaanka garacad ee gobolka mudug deegaanada uu saaka dagaal ka qarxay waxaa ka mid ah dabakare iyo kulub oo maalmahan ay ku sugnaayeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaalkaasi saaka qarxay inkastoo lasoo sheegayo in ku dhowaad sagaal iyo toban dagaalamo ay sheegatay puntland inay ku dishay dagaalkii saake mar kale dib u bilowday sarkaal lagu magacaabo low cabdi cad oo isagu ku sugan deegaanka uu dagaalka ka dhacayo ayaa xaqiijiyay dagaalka soconaya iyo sida xaalku uu yahay
waa ciidamada qaranka guutada labaada nin matala deegaanka hore wuxuu fadhiyaa barta taliska hogaaminta laga hogaaminayo guutada labaada xamuurta garaa xamuurta xamuurta xamuurta hore haytaan doono waa dhis saanley iyo cabuura oo busaan iyo golla yaryar yale oo dekyada aada u qalloocay dhinaca kale waxaa weerar dheeriha ay ka soo baxayaan dad reer miyi ah oo ay u afduubteen qaabku gabaadsi ahaan dagaalamayaashan ka tirsan al-shabaab su-aasha dad badani isweydiinayaan ayaa ah sababta dad shacab ah meesha keentay maadaama ku dhowaad afar maalmood lagu dagaalamayay deegaanka toga suuj ayaa ah midka ugu weyn ee deegaankaasi mara islamarkaana ay xooluhu iyo dadka reer miyiga ah biyaha ka cabbaan waayo waxaa ku yaal ceel durdur ah oo ay isticmaalaan reer miyiga iyo kalluumaysatada deegaanka haddana iyada oo lagu jiro xilli kulayl abaareed ayaa dadka ku qasabtay in ay godadka ka agdhow toga galaan iyaga iyo xoolahooda si aysan uga fogaan dhulka biyaha rabbaaniga ah leh mid ka mid ah dadkii lahaystayaasha ahaa oo si dhuumaalaysiha uga soo baxsaday dagaalamayaasha al-shabaab ayaa ciidanka puntland wargeliyey wararka ugu dambeeya ee imaanayana waxa ay sheegayaan hadda ciidamadu inay ku hareersan yihiin qayb ka mid a toga suuj oo dadkaasi lagu afduubtay waxay sheegeen haddii loo kala yimaado waxay dhaheen annagu waxaa idin yeeli mayno waa idin meeshaan joogaynaa waa idin soo magan gallay cid shacbina wax yeeli mayno idinkuna talefoono iyo waxba ha noo dirnin oo ha noo sheegin ina ciidamada meesha jooga marka aduu kii ku horreysa soo fakaday baa ka warbixiyey oo ciidamada la soo hadlay u sheegay dabeedna ciidamadii waa u yimaadeen oo hadda waa dul joogaan waana ku hareeraysanyihin walaahi waxay ahaayeen dad reer guuraay ah dadka reer guuraaga intay yimaadaan xeebaha agtooda iyaguna waxay ka mid yihiin dadka kalluumaysatada ah marka xeebtana way ka kalluumaysan jireen reer miyi xoola dhaqataana way ahaayeen marka dadkuna waxaa ku jirta hadda islaam waayeelah oo ilaa hadda sagaashan iyo dhowr sano jirta baa ku jirta oo aada u da-ah waxaa ku jira islaamo xaamil ah waxaa ku jira caruuro yaryar oo hadda kuwa la sido iyo kuwa kasii yaryaraa iyo reerku wax walba waa leeyahay nimankaan muddo hadda saddex bilo saddex beri ah waa kii go-doonka lagu hayay marka naflacaari inay meesha kasoo baxaan oo wax ay cunaanna waa waayeen marka qorshahood wuxuu ahaa inay reerka u yimaadaan xoolaha ka dalqashaan puntland waxa ay sheegtay hadda inay gacanta ku hayso tiro maxaabiisa oo ka mid a dhaqaaqii al-shabaab ee ku duulay deegaanadeeda inkastoo aynan jirin sidoo kale cid ka madax bannaan puntland oo goobta tagtay xaqiijinaysana wararka saxda ah ee deegaankaasi ka jira